ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته آن mowduuca ciwaanku uu ku baxay ama muxaadarada lagu dhejiyey ee aa wada maqasheen ayaynu wixii ilaahay jala wacalaa uu inaga karsiiyo waktiguna inooga saamaxo aynu ka odhan doonaa mawduucaasi waa mawduuc bulshada dhammaanteed khuseeya waa mawduuc ahmiyaddiisa leh oo cid kasta oo bulshada ka mid a iyo mujtamacu ay u baahan tahay ciwaanka sida aynu tilmaannay ama la dhejiyey ciwaanka rifqan bilqawaariir waxaa laga yaabaa in in badan isweydiiso macnaha ciwaanka ciwaanka macnihiisu waxa uu ka soo jeedaa xadiis ku sugan صaxiixa iyo keyrkiiba ku sugan صaxiix imaam الbukhaari iyo keyrkiiba ku sugan oo nebigu alayه الsalaatu wasalaam isagoo safar ku jira oo dumarkiisa qaybo kamidih ay la socdaan ayaa nebigu alayه الsalaatu wasalaam dumarka waxa uu yani mas-uul uga dhigay axad saxaabada kamid ah si uu u kaxeeyo oo waxa weeyaan awrta ay saaran yihiin iyo ratiga ay saaran yihiin oo ay u hoggaamiyaan anjasha ayaa saxaabigaa la odhan jiray riwaayaadka saxiixaana waxaa ku soo arooray inuu khulaamun aswad ahaa nin dhalinyaro ah oo madow waxaanu ahaa nin aada iyo aad sida riwaayaadka ku soo aroortay u cad fiican dabadeedna geeraar ayuu waxa weeyaan u qabtay yani waxa weeyaan geela geela ninkii raacay baa garanaya marka la rabo inuu yani isku tooso waddada uu si fiican u qabsado xidaa wax la idhaha baa loo akriyaa geela maay ku maxaa lagu magacaaba af soomaaliya anuu kolley garan maayo a may nimankii geela raaci jire almuhim heestaa geela loo loo tiriyo nin aada ugu fiican buu ahaa dabadeedna heestii ayuu waxa weeyaan geelii u qaaday xoog bay u socdeen markaa geeli rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu u baqay socodka geelu ay socdaan ay uu socday yani iyo dheeraynta ay dheeraynayaan wuxuu u baqay dumarkii saarna oy aswaajtiisii kamid yihiin oo musalama kamid tahay radia allahu taala canha markaasuu nebigu wuxu uhi yaa anjasha ruwaydaka ruwaydak ruwaydaka sawqaka bilqawaariir anjashow cagta u dhig dheemaalinta aad dheemaalinayso dumarka aad dheemaalinayso qawaariirna dumarka ayuu ujeedaa nebigu alayh isalaatu wasalaam ama caraabinta aad caraabinayso dumarka aad caraabinayso bal hadda cagta u yaro dhig riwaayada kalea fasiraysa oo nebigu alayh isalaatu wasalaam lafdi alfaada xadiiska midi wuxuu sheegayaa laa t laa tugsir alqawaariir ha jebinin yani waxa weeyaan quraarada ha jebinin nebigu alayhi salaatu wasalaam muxuu dumarka quraarada ugu tilmaamay culimadu waxay dhahan wuxuu ugu tilmaamay dacfigooda iyo taagdarnaantooda iyo baahida ay keyrkood u baahan yihiin ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ugu tilmaamay tilmaanta waxaa kaloo ku sugan dee qiraaradda waa la ilaaliyaayo waa la dhowraa soo maaha nebigu alayhi salaatu wasalaam marka wuxu le warbal dumarka halaynine waa kan yani geeli maaragtay dheereeye nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu le ukaadi ciwaanka muxaadaradu markaa wuxuu yahay ragga ayuu ku wajahan yahay sida hadalkaa nebigu uu ugu wajahnaa rag marka macnaheed waxa weeye rifqan rifqan bilqawaariir ragow dumar u tira weeye ciwaanka muxaadarada cidda muxaadarada ay khusaysaa waa ciddii xaasaas leh iyo inta maaganayaasha ah labada qoloba ay khusaysaa labada qoloba way khusaysaa ciwaanka muxaadarada horta halkaas ayuu kasoo jeedaa macnaha iyo muraadka aan uga jeedayna sidaas weeye mawduucan waa mawduuc bulshadu dhammaan u baahan tahay mujtamaca waxa uu ka asaasmaa oo ummadi ka unkantaa waa usar iyo qoysas qoyskuna wuxuu ka asaasmaa laba qof oo guur sharciga dhex maro sidaa awgeed muxaadaradan waxaan ku eegi doonaa ama aan kula hadli doonaa ragga halka aan dumarkana kula hadlay muxaadaro laba jelsadood ahayd oo ciwaankeeda la idhaha asbaabu islaaxi اlbayuut wa turuqi najaaxiha lagana yaabo inay maaragtay tasjiilaadka qaarkood taalo marka caawa dumar la hadli maayo cidda aan maaragtay warkaygu uu dhila dhaansan yahay waa rag ilaahay jala wacalaa waxa uu yidhi isagoo ragga la hadlaaya cidda guryaha iyo usarka iyo qoysaska mas-uulka ka ah ee ragga isagoo ilaahay la hadlaya ilahay wuxuu yidhi wcashirhuna bاlmacruuf fain karihtumuuhuna facasa an takrahuu shayئa wayajcal allahu fiihi khayra kaiira intaanan aayaddaa fasirin waxaan tilmaamaya xaqiiqatan asbaabta igu kaliftay inaan mawaadiicdan laga hadlo ama se aan ka hadlo waxaa ka mid ah ummaddeenu hadda uu ku batay طalaaqii iyo furniinkii oo guryihii ay u dumayaan maalin walba aada maqlayso guri guryi muslimiinta ka mid oo dumay sababtuu u dumayna ay tahay wax aanay sakaara ka biirsan yacani isku qabsi la ysku qabsaday maladaad adduunyo waxyaaba uskag adduunyo ku tacalluqa lagu murmay ama hadal ka kacay gebigiisuba yacni cadho laba qof labada qof ay isqaba dhex martay waxyaaba guryi maanta u dumayaan waxaa ka mid ah dadka qaarkood oo dadkii isqabay un ka dhex shaqaynaaya oo isku diraaya xaqiiqatan ummad haddaad aragto in talaaqu uu ku batay macnaheedu waxa weeyaan fasaadkuna uu ku badanaya waayo hadduu talaaqu bato cafaafku uu yaraanaya guurku hadduu yaraadana cifadu way yaraanaysaa sidaa awgeed ayaan runtii mawduucan in qof walba uu diraaseeyo ay tahay islaamka iyo diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyeyna mawduucan ahmiyad aada iyo aada u badan bay siisay sidaad halkan ka fahmi doonto oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada ayuu uga hadlay wixii guryaha iyo raasaska muslimiintu ay ku dhismayaan ee ay ku hagaagayaan labada qofna waxaa looga baahan yahay ee guriga waleelanaya ama guriga wadalehe isqaba waxaa looga baahan yahay inay ilaahay ka baqaan oo mid kastaa qofka kale xaqiisa inuu oofiyo ilaahay uu kaga baqo ilahay raggii isagoo la hadlayay wuxuu yihi wacaashiruuhuna bilmacruuf dumarkii waxaa kula dhaqantaan kula saaxiibtaan wanaag buu ilaha yidhi culimadu waxa dhn kelimatu macruuf waa kelmad tajmacu kula khayrin khayr dhammaantii way jamcinaysaa uu soo hoosgelayaa waxaana macruuf markii la yidhi ka baxaaya wax kastoo aan macruuf ahayn oo shar ah sidaa awgeed bay culimadu dhahaan macruuf waxaa looga jeedaa almacruufu curfan wa sharcan shayga waxa weeyaan sharciga iyo dhaqankuba ay u yaqaaniin macruuf ay u yaqaaniin ilaahay waxa uu yidhi dumarkii waajib waxaa idinka horragow inaad kula dhaqantaan macruuf iyo wanaag inaad kula dhaqantaan waxaa mararka qaarkood dhici karta in qofku uu qofka uu la nooliyo nolosha uu la qaybsanaya yani waxa weeyaan uu saluugo oo waxyaabo dhaqankiisa kamid a uu waxa weeyaan ka biyo diido ilahay wuxu uhi fain karihtumuuhuna haddaad dumarkii dhaqankoodii wax kamida karahdaan kamataan facasa an takrahuu shayئa wayajcal allahu fiihi khayra kaiira waxaa laga yaabaa inaad shay karahdaan oo nacdaan oo mid kale ilaahay khayr badan idinka bed idinku bedelo shaygaas oo la noolaanshahaad dumarkii la noolaanaysaan idinkoo dabaa'icooda iyo dhaqankooda waxyaabaha qaar kamida diidan waxaa laga yaabaa ilaahay inuu khayr badan idinku bedelo oo waxa weeyaan aa ka heshaan selafku waxay yidhaahdeen khayrba khayrkaa la sheegayaa waxa weeyaan waa inaad awlaad ka hesho saalixiina dulqaadna aada muujiso adigoo iyada dhibkeedii u dulqaadanaya xaafid ibnu kathiir hadan aynu tafsiilkiisa u iman doonno ayuu aayaddan ku fasiray waxa uu tilmaamay waxa uu yidhi ilaahay wuxuu leeyahay طayibu aqwaalakum lahuna hadalkiina dumarkiina aa kula hadlaysaan wanaajiya waxasinuu afcaalakum afcaasha iyo dhaqanka aa kula dhaqmaysaanna qurxiya iyo wahay'aatakum muuqaalkiina dhaqankaaga un habu- ha wanaajine xataa muuqaalkaaga ehelkaagu ay kugu arkayaan wanaaji bixasbi qudratikunna bixasbi qudratikum sida ay awoodiinu tahay idinkoo ku xisaabtamaya mar kasta kamaa tuxibu dalika minha sidaad adiguba u jeceshay gabadhaadu inay isukaa qurxiso wax wanaagsan mooyaane wax kale aanad u arag saasoo kale iyadana kula dhaqan buu ley xaafid ibnu katiir ilahay saasuu leeyahy buu leeyay fafcal anta biha milahu iyada waxaad u samaysaa midkaa lamid a qa- kama qaala allahu tacaala walahuna mil ladi mil ladii calayhina bilmacruuf wa qaala sala allahu alayh wasalam khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum liahli wuxuu yidhi sheeku wa kaana min akhlaaqihi sala allahu alayh wasalam nabiga dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa anahu anahu jamiil lcushra anahu kaana jamiil alcushra inuu dhaqan wanaagsan dhe- dumarkiisa kula dhaqmi jiray daa'ima albishri dabeecadiisa iyo farxadiisu miday daa'im ahayd waa nebigu yudaacibu ahlahu ehelkiisa nebiguu madadaalin jiray wayatalataf macahum wuu u dhibirsanayn jiray wayuwasicu nafaqatahu calayhim nafaqada iyo waxa uu siinayana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba kama hagrin jirin yudaaxiku nisaa alayhi salaatu wasalaam nebigu dumarkiisa wuu la qasdi jiro waa la sheekaysan jiray rasulka sal ly xata inahu kaana yusaabiqu caaishata uma almu'miniin xataa nebigu hoo uma almu'miniina caaisha uu la baratamay yatawadadu bidalika ilayha isagoo kalgacaylkeeda raba inuu kobciyo iyaga dhex yaala hadalkaa wuxuu ku leeyahy qiimaha badan xafid ibnu kaiir tafsiirkiisa ah mujaladka labaad laba boqol labayo afarta daaru ayba tabcatay daabacday bakawi baa waxa uu doonay inuu fasiro hadalka ilahay uu leeyahy waca- wa- wacaashiruhuna bilmacruuf markaasu wuxuu leeyahy almucaashara bilmacruuf waxa weeyaan alijmaalu fi lqowl waa inaad hadalkaaga qurxiso walmabiid hoygaaga aada qurxiso bixasbi qudratik wanafaqa nafaqada iyo waxa weeyaan biilka adeelkaaga siinayso inaad macruuf ku bixiso wa qiila waxaa laygu yihi huwa an yatasanac kama tatasanac lahu waa inuu isqurxiyo sida ehelkiisuba ay isugu qurxinayaan ama uu jecel yahay inuu isugu qurxiyo macaalimu tansiilku ku leeyahay mujaladka labaad boqol lix iyo ba- boqol lix iyo sideetan walaalayaal rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxau yihi sida ka sugan khayrukum khayrukum liahli kiina ugu khayrka badane ugu wanaagsani waa kiina ehelkiisa ugu wanaagsan haddaad doontaan yani qo- in dhaqan qofku qof uu la dhaqmayo markuu noqdo waxaa idinku khayr badan kiina ehelkiisa ugu khayr badan ee ugu wanaagsan ehelkiisa ugu dhibirsan ee ugu naxariista badan ee ugu kalba- kalgacaylka badan ehelkiisa idinku fiican waana khayrukum liahli buu nebigu alayh isalaatu wasalaam yidhi. anigaana cid ehelkiisa wanaagu samaysa idinku wanaagsan buu nebigu alayh isalaatu wasalaam hada alxadiis tirmidi iyo ibnu xibaan iyo daarami akhrajuuhu min xadiisi caaisha iبن mاجه طحاawي أkرجه miن xadيiث عائشة أbو نعym غayr أرجه min أkرجه miن xadيiث أbي هريرة رaضي الlahu taعaلى عanه waana xadيiث صحيiح ah rasuulku xadيiث xadيiثka la macnaa wuxuu yihi أكmل المؤمiنiiنa إيmاaنا أحسنهم khلقا مؤمiنiinta waxaa ugu iimaan badan kooda ugu dhaqنka wanaagsan xusن الkhلق waa maxay culamada iسlاamku xusن الkhلق waxay ku ururiyeen saddex شhay طaلاaqة الوجهi weji furfuran kaful adaa dhibkaaga dadka ka haysato badlu nadaa wixii ku dheer ee wanaag ah ee xoola ah ee cilmiya inaad bixiso oo aad dadka siiso dadkaad khayrka la jeclaato weji furfuradna kula kulanto sharkaagana ka haysato xusnu lkhuluq ahlulcilmigu waxay idhahdeen saddexdaa kelmadood bay isugu ururaya badlu nada wa kafu ladaa wa talaaqat lwajhi bay idhahdeen ahlulcilmi nebigu wuxuu leeyahy akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqan waa kooday ugu dhaqan fiican wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim bu nebigu alayh isalaatu wasalaam kiina kuwiina wanaagsan ee akhyaarta ahina waa kuwiina dumarkooda ugu wanaagsan bui nebigu alayh isalaatu wasalaam tirmidi iyo imaam axmed fii musnadihi buu ku wariyey ibnu xibaan fii saxiixi buu ku wariyey tirmidina sunanku ku wariyey maxayse abu hurayra waana xadiis saxiixa xaqiiqatan nusuustaasi waxay ku tusinaysaa inuu qofka ehelkiisa wanaag kula dhaqmo oo ehelkiisa iyo isaga ay wanaag ka dhexeeyo ixtiraam ka dhexeeyo kalgacayl ka dhexeeyo isqadarini ka dhaxayso isuturidi ka dhaxayso inay tahay asal min akhlaaqda ka mida oo islaamku uu ku baaqay ayna tahay sabab ama dhidib dhidibada guryaha is- muslimiintu ay ku islaaxaysa ay tahay carabtu waxay dhahaan laa yukrimuhuna ilaa kariim dumarka nin sharaf leh oo nin rageeda unba sharfa walaa yaklibuhuna ilaa la'iin haddaad aragta nin dumar ka adagna oo markay hadlaanba dheg iyo dhaban fujiya ee waxay yidhaaheen kaasi nuur badan ma laha la-iin weeye qof xun oo akhlaaq xun weeye xadiis ahaan baa loo wariyey oo laa yukrimu nisaa ila kariimun min xadiisi caliyin ayaa la wariyey lakin culimada waxay tilmaameen xadiisaani oo nebiga uga nebiga uga ansixin oo mawduuc yahay xaqiiqatan axaadiista iyo aayadda qur-aanka ah way isfasirayaan waxaynu ku fasiraynaa oo ku muujinaynaa macnaha aayaddaasi ay sido dhaqankii nabigeena alayhi salaatu wasalaam uu la dhaqmi jiray dumarkiisa rasuulka alayhi salaatu wasalaam iyo wixii ummadda islaamka uu faray ina min almucaashara ilaahay almucaashara bilmacruufta ilaahay uu faray waxaa ka mid ah ama ugu horeysa in qofka muslimka ahi dabcan aayaddu waxay ka hadlaysaa dad isqaba laakiin qabla intaanan nuqdadaa sheegin qofka muslimka ee ragga ah waxaa looga baahan yahay dhidib gurigiisu inuu uu ku hagaagayana ah intaanu yani waxa weeyaan marka uu guur doono in cidda uu guursanayo uu ku doorto sifo ah diin waa asal ka mida asbaabu islaaxi lbuyuut waa inuu qofka uu nolosha la wadaagaayo ama afada uu guursanaayo waa inuu ku xushaa ku doortaa diin dadku waxyaabo badan bay isku xushaan nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi sida saxiixa ku sugan tunkaxu lmar'atu liarbacin gabadha afar baa loo guursadaa oo rag nin inan rageed gabadh wuxuu u guursadaa afar midkood ima lijamaaliha quruxdeeda oo inay gabadhaasi gabadh dheg la tahay gabadh dhaban la ay tahay buu guursada wa imaa lixasabiha waxa uu guursadaa cidda ay ka dhalatay iyo martabada ay leeyihiin iyo reer fiican ay ka soo jeedo iyo qabiil dadku maamuusaan oo waxa weeyaan ay ka tirsan tahay nebigu wuxu uhi wam- walimaaliha maalkeeda ayaa loo guursada oo isleeyahay shilimaad bay haysataa bal hadda shilimaadkaas ku dabqabso xaalkiisu uu sidaa yahay nebigu wuxu uhi walidiiniha diinteeda ayaa loo guursadaa fasfar bidaati diin ta diinta u saaxiib kale ku ku dadaal bu nebigu alayh salaatu wasalaam taribat yadaaka gacmahaagu booroobe habaar maaha waa kelmad taxdiida sababtu waa maxay jamaalku wuu suulaya oo gabadhu markay afar caruuro dhasho afar dhal noqoto dee inantii aad taqaana ee shabadda ahayd maalintaad dooranaysa noqon mayso waa u suulaa gabow buu ku suulaa maalkuna wuu suulaa waxaa laga yaabaa gabadha aad shilimaadka ku gashay ama xoolaa dee in rugdi saani dhaxo deedna ay kacdo ayib xasabka iyo qabiil ay ka dhalatayna dee hadday khuluqeeda iyo dhaqankeeda iyo diinteedu kugu qalloocato kuu noqon maayaan gabadhde ku anfici maayo laakiin qofka wasfiga ah diin wanaagga iyo khuluqu iyo akhlaaqdu waa maguuraan sida awgeed baa nebigu alayh salaatu wasalaam wuxu uhi fasfar bidaati diin markaa bidibka aad ee gurigaaga u dhigaysaa waa inuu kaa noqdo in badan ayaa waxaa dhacda dadka qaarkood ama ragga qaarkood inay gabadh diinteeda ay wax badan saluugayaan ay sifaadkaa kale ku raacaan dabeedna haddaw markuu meel aanu ka soo noqonaynin gaadho ayuu farda dhexda ka qaninaya marka waa in qofku uu taa iska jiro oo uu diinta ku dadaalo xaqiiqatan mawqif cajiib ah ayaan kelmaddaa kaga baxaya umu sulaym radia allahu tacaala canha waa gabarh kamida dumarkii saxaabiyaadka ah casiizaadka ah waa umu anas ibnu malik radia allahu canhu abu alxa u yimi markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan doonay inaan ku guursado markaasay tiri wa inii la fiika raagiba inii la raagibatun fiika wamaa midluka yuraddu wallaahi waan jeclaan lahaa inaan eri kuu no eri kuu noqdo adigoo kalena lama radiyo walaakinani imra'atu muslima wa anta rajulu kaafir laakiin gabadh muslimadaan anigu ay adna nin gaalaa tahay gaal iyo muslimna isma guursadaan waxa uu ku yidhi maxaad iga rabtaa waxay tidhi waxaan rabaa inaad islaamto meheraan islaamnimada ahayna ku weydiin maayo wuu islaamay way guursatay radia allahu tacala canha ayu mahrin afdalu min hada meherkaa ka fadli badan baad garanaysaa dahabki iyo dinaarki iyo dolaarki waxaa lagu wareege ee adduunyada lagaga tago xaqiiqatan gabadhaasi waxay qaadatay biajrin cadiim ninkeediibay waxay u sabatay inuu muslim noqdo wax allaalo waxa camal uu sameeyo mid lamida iyadana loo loo qoraya ilaahay qur-aanka waxa uu ku yihi walaa tunkixu lmushrikaati xataa yu'minna dadka gaalada dumarka gaaladaa ha- ha guursanina wala amatun mu'minatun khayru min mushrikatin walow acjabatkum ilaahay wuxuu yihi gabadh muslimado addoona oo aan xor ahayn oo ilaahay rumaysan baa ka fiican oo aan marnaba aanay ag istaagi karin gabadh gaaladii walow acjabatkum buu ilaahay yihi quruxdeeda aada laba dhacdide limaada dee gabadhaa muslimadda addoon tahay tacrifu bada bacda fadlillah waxay garanaysaa xaqa aad ku leedahay diinta ay leedahayna waxa ay baraysaa xuquuqdaada inay oofiso ta gaaladahay laakiin waxa weeye warkeedu wuxuu taagan yahay sheekh waynu simannahay ee shaqaysan saacaddaada sidaa dee ay ka sheekeynayaan nimankii yurub tegey cafa allahu cana canhum ilaahay wuxuu yihi walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuuminuu ragga gaaladaa dumar muslimaada ha u guurinna walaa cabdun mu'minun khayru min mushrikin walow acjabakum bu ilahi dumarow addoon muslima inaad guursatoon xorba ahayn ayaa ka khayr badan oo dhaanto oon marnaba meel lala dhigaynin ismu tafdiilku ficlu tafdiilka halkan ismu tafdiilku khayrun macnaheedu ma aha inuu fi baa fi kayri baabihi waayo muslim iyo gaalo wax lais barbar dhigama khayru min mushrikin walow acjabakum bu ilahi walaal diinta waa in lagu dadaalo oo qofku cidda uu xulanayo uu nosh- noloshiisa ku aaminaayo aada kula dadaasho inay diin yeelato misaal fudud baan idiin sheegaya haddaad iminka macadlaad tagto ood tiraa shaar soo iibso waxaad raadsanaysaa shaar aan markaad xidhato ku gubin oon cadceedda kuu qabanin aan ku xagxaganin haddaad shaar duna hesho oo weliba qabow wixii doonaa lagaa siiya waad ku mintidaysaa yani shaarka aad baad isaga ilaalinaysaa limaada jirhkaaga ayaad u huraysaa markaa dhib uma ogolid shaarka ciddii ilaahay uu macnaha lafteeda ku magacaabay in loo meel dayada ka mud- mudan ilahay wuxuu yihi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahuna ilahay labada qofa isqaba dhar buu ka inay hu isu yihiin buu tilmaamay dee hugaaga sidaad ugu meel dayayso awlaadaada cidda aad rabta inay hooyo u noqoto aad rabto inaad noloshaada ku aaminto aad rabto inaad waxa weeyaan sirtaadii u dhiibato in badan iska baadh subxaan allah ya ikhwaan ninka maanta hargeysa isilaa guri ka dhisa injineerada hargeysa xabadda ugu xariifsan buu raadinaya maantao dhan dadku wareysanaya laakiin markay sheekadu diinisi soo taagto xaalkeedu waa timir xabaal taalla timir xabaal taalla ciddii soo martaaba way qaadataa mogta cidna lagama reebo dadka qaar baad arkaysaa wuxuu guursanayaa gabar taarikatun lisalawaat mutabarijad ah fisqigeedu daahir yahay hadhow uu dhagaa faraagilaso sheekh maxaan yaala maxaad yeesha anta aladii kharaba alawal walakhiir adaa wax kharibay marka hore sidaa awgeed waa in loo meel dayo intaa markaan ka baxo ina min min almucaasharati bilmacruuf ilaahay mucaasharada wanaagga uu ku sameeyey ina faray waxaa ugu horeysa qofku inuu ka adkaado oo uu ku ixsaan sameeyo ehelkiisa biilkooda iyo hugooda dhuurigooda iyo hugooda awlaaddiisa iyo xaasaskiisa ama xaaskiisa inuu ku ixsaan sameeyo waxay ka mid tahay min almucaasharati bilmacruuf bay ka mid tahay waana mid waajib ah waajib inay tahay ina kitaabka ilaahay waa kutusiye sunnada rasuulka ummadduna ay ku ijmacsan tahay in qofkan raggaa lagu leeyahay biilka iyo mariinka iyo masruufka dhuuniga iyo waxa weeyaan iyo huga ehelkiisa in lagu leeyahay ilaahay waxau idhi askinuhuna min xaysu sakantum min wujdikum meeshaa degantihiin idinku ee hayntiinu idin goysay iyagana dejiya walaa tudaaruhuna litudayiqu calayhina ilaahay waxa uu yihi wa calى اlmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf rasuulka ilahay wuxu uhi kii awlaadda loo dhalay waxaa awlaaddii ay ku leeyihiin iyo ehelkiisa awlaadda dhalayba mariinkooda iyo masruufkooda buu ilahay yihi laakin macruuf ayay ugu leeyihiin macruufka waan fasiri doona rasuulka salى اlahu alayه wasalam baa sida abu daawud iyo nsa nasaa-i iyo axmed iyo keyrkood wariyeen ayaa waxa la weydiiyey gabadhu maxay ninkeeda xaq ugu leedahay markaasuu nabigu sal allahu alay wasalam wuxu yihi an tatcamaha idaa taximta markaad wax cunta inaad iyana wax siiso wa taksuha ida iktasayta markaad dhar iibsatana dhar aad u iibiso walaa tadrib ilwajha haddaa iskabataanna wejiga hagaraa ha ka garaacinoo nabaraa ha kaga dhufanin soo maanta ma samayno walaa taajur fi lbayt haddaa isqabataan oo wax isku qabataan oo isu cadhootaanna guriga ha ka bixi buu nabigu alayh salaatu wasalaam ee guriga qayb kamid u seexo laa taajur ila fi lbeyt macruufka maxaa looga jeedaa culimadu waxay dhahan macruufka waxaa looga jeedaa haynta ninku intay tahay ayuu mar walba biilka iyo kiswada iyo mariinka iyo masruufka uu bixinaya noqonaysa sidaa awgeed ma banaanayna gabadhu ninkeeda ku kalifta waxaanu awoodi karan iyadoo inaanu awoodi karan kadalika ma banaana ninku ehelkiisa inuu ka xisdisto wuxuu hayo oo waxa weeyaan ka xaraarin waayo dib baan ka tilmaami doona walihaadaba sharcigu wuxuu faray oo dumarka u baneeyey haddii gabadha ninkeedu uu bakayl gacantigood aya noqdo dhabcaal hadduu noqdo oo waxa weeyaan waxba siin waayo inay waktiyada qaarkeed qasnada yaree guriga u taalla waxuu ku qarsado hadday fursad u hesho ay wax ka qaadato iyadoon fasahaadinaynin isogan ogey rasuulka sala allahu alayh wasalam saxiixeynka sida ku sugan caaisha radia allahu tacala canha in ay warinayso waxaa u timi hind oo ah abu sufyaan gabadhiisi markaasu waxaa tihi ya rasuul allah ina aba sufyaan rajulu shaxiix ninkaygu waa nin bakayla bay tihi walaysa yucdiinii maa yakfiinii wa awlaadi aniga iyo carruurtayda wax nagu filan nama siiyo ilaa maa akhadtu minhu walaa yaclam ilaa waxaan ka qaato mooyaane isagoon i ogeyn may banaanta bay ka wadaa inaan waa yani maalkii ninkayga wax ka qaato isagoon i ogeyn maadaama wax nagu filan aan na siinaynin faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yihi khudii maa yakfiiki qaado wax kugu filan wawalad adiga iyo wawaladiki caruurtaada bilmacruufi laakiin si samafal ku jiro u qaado oo markaad fursadaha candhablaha goynina waxa yaalaba ha qaadanine wax kugu filan qaada bu nabig alayh isalaatu wasalaam marka mararka qaarkood ha yaabe haddaad jeebkaaga qataadicdaad ku ogeyn weydo ya waxaa laga yaaba qaarkeen haddii ehelkiisu iyagoo isagoo ehelkiisa yani ka ka bakaylahaya waxwaayo kaga bakaylahaya ogna inay u baahan yihin hadday wax ka qaataan waxaa laga yaaba inay qiyaamo u dhacdo waraa lacagta halkan taalle haddii la keeni waayo yani wa waa ku kala dhaqaaqayna meesha laysa min almacruufi fi shay wacaashiruhuna bilmacruuf bu ilah yihi macruufkii ka mid maaha sidaa awgeed qofku waa inuu nafaqadaas uu ilaahay iskaga baqaa waa inuu ilaahay ugu dhawaadaa waxaad ogaanaysaa waxa aad ehelkaaga siiso ilahay ajar buu kaa siinaya haddaad u bixiso inaad ilaahay ugu dhawaato niyaddaa ah maadaamuu ilaahay kugu waajibiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi qof ma bixiyo nafaqatan yabtagii biha wajha allah nafaqa ma bixiyo ilaahay dartii uu bixinaayo ilaa ilaa wamaa tunfiqu nafaqata ilaa ujirta calayha u nabigu ku yihi ilaa waa laga abal marinaya xataa maa tajcalu fi fi imraati xataa luqmada iyo hurmada afka gabadhaada aad gelinaysaad siinayso waa lagaa ajar marinaya bu nabig alayh isalaatu wasalaam xadiiskan dhegeyso saxiixu muslim min xadiis abi hureyra waxaa ku sugan nabigu inuu yihi dinaarun anfaqtahu fi sabiil illah wa dinaarun anfaqtahu fi raqaba wa dinaarun tasadaqta bihi cala miskiin wa dinaarun anfaqtahu cala ahli nabigu wuxu uhi afar dinaar oo midaad ku bixisay ilaahay darti aad u bixisay oo jihaad aad ku bixisay midna aad ku bixisay raqabo iyo qof addoona xoraynti aad ku bixisay midna aad ku bixisay oo aad ku sadaqadaysatay qof miskiina u baahan iyo wa dinaarun anfaqtahu calaa ahlik midna aad ku bixisaad siisay ehelkaaga zawjadaada iyo carruurtaada acdamuhaa ajran buu nebigu uhi waxaa ilaahay agtiisa uga ajar badan alladii anfaqtahu calaa ahlika kaadi ehelkaaga siisay buu nabig alayh isalatu wasalaam ajarka intaa leeg ba ku jira saal qofku waa inuu ilaahay kaga baqi ninka ragga ay qadiyadda noocaasa in badan baa walaalayaal maanta ehelkoodii iyagoo runtii biilkooda heli karaaya ayay biilkii waxa ay ku bixinayaan ama ku sarfinayaan dalwado sigaar iyo jacad ehel badan ama dad badan ama dumar badan oo caruuraya oo cabanaya ayaad arkaysa oo xaalkoodu waxa weeyaan runtii aad u naxayso markaad aragto iyadoo laga yaabo rajoodu inay xoolo soo galaan maalin walba lacag fiican inay soo gasho laakiin inuu marduubka ka doorbidaayo inuu carruurtiisa wax siiyo waa xaaraan qaadku wax wax waxa weeyaan nuur le maaha ahlulcilmiga in kamidna waa xaaraantimeeye xataa ahlulcilmiga qaadka ka tawaqufa xaarayn xalaaleyntiisa xaarayntiisu marka ay xaaladda nocana soo gaadha in cunidiisu xaaraan ay tahay muran kama jiro marka walaalayaal khabaa'isku baalkaasi ka mid yahay waa in ilaahay laga baqo waxaa ka mid a wacashiruhuna bilmacruuf macruufka ilaahay uu faray waxyaabaha soo gelaya ee soo gelaya hadalku nebigu uhi khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum liahli waxaa ka mid a walaalayaal tiibu lkalaam qofku ehelkiisa inuu hadal wanaagsan kula hadlo sida uu xaafid ibnu kasiir ba inoogu sheegay ee uu yidhi waxa weeyaan ayibu aqwaalakum lahuna inuu ehelkiisa hadal wanaagsan ku yidhaahdo weji furfuran kula kulmo ilaahay qur-aanka waxau ku uhi waquluu linnaasi xusnan dadka waxaa ku tidhaahaan hadal wanaagsan oo meel mar ah dadka ku dhaha nebigu alayh salatu wasalaam walihaada adabka qofka muslimkaa ka mid maaha inuu dadka caayo inuu dadka aflagaadeeyo iska daa inuu culimo iyo waxa weeyaan cid fadli ilaahay uu siiyey ama ka martaba tarayso culimo uu aflagaadeey qofka muslimkae caadigaa yani sibaabkiisa iyo caydiisa fusuuq buu ku tilmaamay nebigu alayh الsalaatu wasalaam saa awgeed qofka muslimkaa waa inuu hadal wanaagsan yidhah man kana yuuminu biاllahi wاlyawmi اlaakhir falyaqul khayra aw liyasmut khayr dheh ama aamus sida awgeed ilahay haddii uu ku faray inaad dadkii wanaag kula dhaqantood wanaag ku tidhaahdo rasuulkeenuna dhaqankiisa ay ka mid ahayd ma kana lacaanan walaa faaxishan walaa mutafaxishan nebigu qof afxun oo dadka afxumadiisa ka yaacan maayo nebigu alayh isalaatu wasalaam kaana ayiba alkalaam hadalkiisa nebigu mid lagu sahirtu ahaa mid wanaagsan bu ahaa awla nnaasi bixusni lkalaam dadka waxaa ugu awlaysan hadal wanaagsan cidda ilaahay libaas iyo hu uu kaaga dhigay rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi sida musnadka axmed iyo saxiix ibnu xibaan iyo keyr dadka ka sugan min xadiisi abu hurayra bukhaarina iyadoo mucallaqa uu saxiixa ku soo wariyey alkalimatu ayibatu sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ka soo gaarsiiyey inuu ku yidhaaho saxaabada macruufka waxba ha ka xaqirin walow an talqaa akhaaka biwajhin taliq walow walaalkaa weji furfuran aad kula kulantid dad innaga inaga mid a guryahooda marka ay tagaan iyo way kala duwan yihin markay bulshada la joogaan bulshada markuu la joogo waa nin furfuran oo raxmad badan oo waxa weeyaan kaftan badan oo faraxsan mar allaala markuu gurigiisa galana kaa taqaaniba maha ciddu arka waa xaraasaya weji wanaagsan oo ili qabata ma laha waxa weeyaan awlaaddiisa ehelkiisa waa ku adag yahay yani hada laysa min alkhuluq alxasan macaasharada ilaahay uu fare wanaagsan ka mid maha sida agood qoofku waa inuu taas iska ilaaliyo turfa min aturaf waxay tahay turfadaasi ahlulcilmiga qaar baa waxay yidhaahdeen yani qof waxaa ka mida kelmadda ayibkee wanaagsan iyo mucaasharada wanaagsan ehelkaaga markaad u gasho inaad salaanto siduu nabigu aha alayhi salaatu wasalaam ehelkiisa gurigiisa markuu galay wuxu odhan jiray asalaamu calaykum waxaa laga yaaba qaarkina dil uha war bal guriga hagil orta salaamu calaykum warba xaafadayda sii dayn udha ya akhi ma ikhtalafnaa fi hada gurigu inu gurigaaga iskumaynu khilaafin laakiin maxaa ku helaya haddaad u dacaysaa tiraa nabadgelyo iyo naxariista ilaahay dhammaanteed guudkeeda guudkiina ha ma yaduraka shay waxba kaa dhimi mayso wanaag iyo khayray ku ziyaadsa mooyaane rasuulku sala allahu alayh wasalam si inuu ehelkiisa uu raali geliyo isagoo ixtiraamkooda muujinaya waxay tiri caisha markuu guriga soo galay u cadayn jiray nebigu alayh salatu salam muxuu ka caraya rasulka alayh salatu salaam in ehelkiisu urxun ama raayaxa aan wanaagsaneyn ka wariya wa huwa الطayib الmuطayab salى الlahu عalيه wasalam waana nebi maxamed oo ilaahay udug yani waxa weeyaan lugeynaya oo ka dhigay oo waddada uu maro ay saxaabadu garan jireen udugiisa iyo udgoonkiisa salى الlahu عalيه wasalam waxaa jirta masalada durufada ahlulcilmigu ka hadleen waxa weeye mid ma banaan tahay gabadhiisa yani waxa weeyaan inuu walaal ku yidhaahdo a waa masaladii ku cusub soo ma waa laga yar qariibsataan ninku ma banaanta inuu gabadhiisa ee walaal ku yidhaaho bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen maya ma banaan maxaa dhacay ma nin baa walaashii guursaday bay dhaheen hal axadun yankixu ukta ma nin baa walaashii guursada marka waa lafdi qaldan bay dhaheen xadiis baanay yani hadalkooda ku kabeen rasuulka sala allahu alayh wasalam laga wariyey oo nebigu tilmaamaayo inaanay banaanin in qofku afadiisa ama gabadhiisa dabcan dadka qaar baa gabadha wax kaloo yaqaana lakin ani waxaan ujeedaa tuuqabo aan imanbaan beri isku dawaqnay inaanu waxa weeyaan ku odhanin waxa weeye inaanu ku odhan karin walaal xaqiiqadu laakin waxay tahay waxaan xasuustaa axad almashaayik cilimadayada nin kamida ayaa masaladaas annaga wax dhiganayna maray saareeyey deedna dhalinyaro warkood waa garanaysa dhalinyarti waxay idhahan sheekh haddii walaashii la diiday maxaa la odhanaya ya miyaanay suurtagal ahayn in walaal la yidhaahdo oo iyadoo loo jeedo walaaltinimada islaamka dabeedna waxaa lagu uri dee walaaltinimada islamka haddaad ujeedo kuwa banaankaa maraya waa walaaladaah ahaan sawjaadka ku hayn dabeedna dhalinyarti sheekhi waxay ku celceliya oo sheekh maxaa dee la odhanaya haddii taasi manhi ay noqotay dee hiblaayo dhe buri markaasay idhaha mayda sheekh hiblaayo waa lafdi yaro adag markaasu war xabiib iyo waxaa tiraaba wuxuu dhaha waxaan ula socdaa yani masaladu waa min duraf ilmasaayil laakin xaqiiqadu waxay tahay xadiidka masalada nahyigeeda ku soo arooray waa xadiis mursal oo daciifa walaslu mucaasharadii wanaagsanayd ee nebigu sala allahu alayh wasalam ehelkiisa uu kula dhaqmaayey waxaa ka mid ahayd in uu baro umuurta diintooda rasuulku salى اllahu alayه wasalam ehelkiisa wixii tawxiidka iyo iimaankooda uu ku ansaxaayo salaadooda iyo ku saabsan cibaadaadkooda rasuulku sal اlahu alيه wasalam uu baray bal dumarkiisa qaarkood nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxay ahaayeen ummadda nebiga alayh الsalaatu wasalaam dadkii ugu cilmiga badna ayay ahaayeen waxaanu ilahay nabiy llahi ibrahim am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowt nabiy llahi yacquub iyo waxa weeyaan ilaahay waxa uu ka sheegay in ehelkiisa iyo awlaaddiisii uu u dardaarmay markii uu sakaraadku isugu yimi inuu u dardaarmay waxa weeyaan tawxiidkii iyo sunnadii iyo diintii marka waa xaq ay kugu leeyihiin oo muhim ah oo raggu inay gartaan ah oo xataa hadday duruusta xaadiri kari yani ma banaana in loo diido inay masaajidada wax ka soo bartaan rasuulku sal allahu alay waslam wuxu uhi laa tamnacuu imaa allahi masaajid allahi inay duruus soo qaataan oo diintooda ay bartaan waxa weeyaan wixii macruuf ah waxa qadr alxaaja ah in loogu icaaneeyo oo loogu gargaaro wixii ashrido loo duubi karo loo duubo tooda tooda aan meel tegaynin qofkii ilaahay diin uu baranay inuu baro ehelkiisa ka fuur yeelo wey salafka qaarkoodna waxay idhaheen afqaru nnaasi fii caalimin ahluhu bay idhaheen cidda caalim ugu qatanaanta badan ee caalim cilmila ka qatani waa ehelkiisa idhahen waana xaqiiqo jirta dadka kale inaad ka in badan laga fuur yeelaa laakiin cidda eela ka fuur yeeshaa way yar tahay nuqdada labaad waayaan waxay tahay mucaashara bilmacruuf waxaa ka mid ah dhaqankii rasuulkeena sala allahu alayh wasalamna ehelkaaga iyada oo madal iyo yani mujtamaca dhex joogtaan iyo dad haddii aad wax qilda iyo qalada ay sameeyaan ha ku dhex canaananin yani dadka dhexdooda oo laa tufdixun bayna naas dadka dhexdooda ha ku fadeexadayn leanno taasi nasteexo noqon mayso shiqaaq iyo dhib baana dhalaysa rasuulka alayh isalaatu wasalaam oo safar ku jira ayaa meel ciidan dhan oo watay ay degeen markaasaa nebigu alayh isalaatu wasalaam waxa yani caaisha radia allahu canha la socota waxaa ka luntay kuul ay soo amaaneysatay caaisha radia allahu canha waa inan yar oo kuul ay sidetay oo marka ay ku xaragoonaysa ay ka luntay yani ciidankii dhammaa wuxuu muddo uxabisnaa iyada markaasuu abubakar xanaaqay oo uu caaisho la diriray nebigu alayh salaatu wasalaam ma qaala lahaa walaa kelima waxba kuma ohan rasulku sal lay sl bal waa la daydeeyey nebigu alayh salaatu wasalaam isagoo khaadirkeeda dhowraaya isagoo nebigu alayh salaatu wasalaam u turaaya isagoo rasuulku sal allahu alayه wasalam ka duulaya wacaashiruhuna bilmacruuf marka aad m- yani madasha ka tagtaan cidi aana idinla joogin birifqin waliinin wixii aada u saxaysa u sax labadaa kelmadood ayaan jeclaysanaya inaan ku daro muxaadarada subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk sal allahu alay wasalam markay dhammaysay ayaa ninkii ugu dambeeyey amaan dhammaanteed qaatay ayay markay warkiisii dhammaysay abu zarcin la odhan jiray ayay nebigu uu ku yihi sal allahu alay waslam caasho isagoo la kaftamaya ana laki ka abi zarcin liumi zarcin anigu adiga waxaan kaaga dhiganahay sidii abu zarcin uu u noqday xaaskiisii umu zarcin nin deeksiya oo kariima oo waxa weeyaan dulqaad badan oo raganimo badan oo ehelkiisa u dhibirsan ayaa lagu sheegay nebigu wuxuu ku uhi kaasaan ku ah markaasi waxay leedahay caisha radia allahu canha bal anta khayru min abi zarcin liumi zarcin nabi maxamedow waad ka khayr badantay kaas xadiidka ahlulcilmiga qaarkood waxay ka qaateen yani nebiga khuluqiisii wanaagsaneyd ka mid ahay inuu inuu gabadhiisii ka dhegaystay warkii iyo sheekada ay uga sheekinaysay ixtiraaman laha isagoo ixtiraam m m u muujinaya laakiin istidlaalka noocaasi wuxuu ku ansaxayaa marka la qaato daahirka riwaayaadka saxiixeynka ku sugan ama riwaayaadka kale waxa ay sheegayaan oo ku soo arortay inuu nebigu isagu ka sheekeeyey oo uu nebigu intuu caaisha u yimi ku yidhi ya caaisha ana lak adiga faadima weli ma murmaysaan iyo sawaaxiba saaxiibadaha ana laki ka abi zarcin liibni zarcin markaasay tiri waa man abu zarcin ya rasul allah markasuu nebigu xadiiska dabada qabsay marka haddii riwaayaadkaa kale iyo riwaayaadka loo laysu jamciyo istidlaalka istinbaadkaasi yani takun fihi mulaaxada naam rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam shikaayada dumarkiisa waa ka dhegeysan jiray sal اla alay slam wa huwa afdal اkhalqi walaalayaal ina min almucaasharati bilmacruuf waxaa kamid ah qofku inuu ehelkiisa raxmatuhuna inuu u turo wa maxabatuhuna inuu jeclaado wاlcadfu calayhina iyo weliba inuu u dhibirsanaado ilahay qur-aanka wuxuu ku yihi wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha ilahi wuxu uhi ilaahay wuxuu nafihiina idinka abuuray jinsiga bani aadama tiin laydinka abuuray lamaane ay naftiinu ku degto guurku maqaasidiisa waxaa ka mid ah inuu noqdo sakiino iyo meel uu ku xasilo ninku meel ay ku xasisho gabadhu oo qofkani uu ku dhowrsanaado walihada nebigu saas awgeed bu wuxu uhi fainahu axsanu lilfarji wa akadu lilbasar dhul guurku buu nebigu uhi waa dhufays laga gala zinada iyo fasaadka waana mid qofka u u sababaysa inuu noqdo mid ka dhowrsoon waxa weeye zino iyo gogol dhaaf guurka sakiinada ayuu ilaahay ugu talagalay haddii sakiinadii guriga laga waayo de waxaa imanaysa inuu gurigaasi gumo sakiinadaasi laba baad ay ku duusho ayaa jira ilahay labadii u sheegay laba asal ay ku dhisantahe baa jira oo sakiinadaa keena ilahay wuxu uhi wajacala baynakum mawadatan waraxma ilaahay dhexdiina wuxuu ka dhigay kalgacayl buu ilaahay k yeelay iyo waraxmatan isu turid iyo isu naxariis sida awgeed buyuuddu waxay ku dhisan tahay labadaa shay ama midkood mawadda waraxma maxaa laysu daba dhigay imaa beytku wuxuu ku dhisan yahay kalgacayl iyo isjacayl labadan qofka dhexeeya iyo raxmad iyo waxa weeyaan isu turid midkoodba kale kale uu u turayo u dhibirsan yahay wa imaa labada midkood bay ku dhisan tahayo mawadda ma jirto laakiin raxmad iyo isu naxariisasha jirta kalgacayl laakiin labadan qof dhexdooda ma yaallo si ogeed ibnu qayim iyo keyrkii waxay idhahdeen buyuudda qaarkeed ilaahay wa raxmatan wuxuu u daba dhigay haddii mawadadii la waayo bal haddayna naxariistii meesha ka bixin oo qofka awlaaddiisa iyo ehelkiisa u tura u naxariisto walihaada abaad arkaysaa in badanoo ragga kamid oo kule yani waxa weeyaan war meesha waxba kuma qabo laakiin awlaadayda ayaan u turayaa oo aan diidayaa inay dayacmaan marka raxmad baa meesha taalla mawadda wa raxma ibnu cabaas wuxu uhi radia allahu canhu mawaddada ilaahay uu sheegaya waa mawaddat rajuli lizawjatih waa gaba limraati gabadhiisa kalgacaylka u jeclaanayo wa maxabatuhu maxabatuhu iyah waxaa laga yaabaa in dad badani qariibsadaan ama ay nagu adag tahay ama qofku uu ka warwareego ninka ragga ahi in waxa weeyaan ehelkiisu ay ka dareemeen inuu jecel yahay ama mujtamaca kale ka dareemeen inuu jecel yahay camar ibn caas baa nabiga alayh isalaatu wasalaam u yimi kama fi saxiixayn markaasu wuxuu ku yuri ya rasuul allah man axabu nnaasi ilayk ayu nnaasi axabu ilayk dad yaad ugu jecesha markaasuu nebigu wuxuu ku yihi caaisha caaishan dad ugu jecelay caaishan dad ugu jecelay bu nebigu alayh isalaatu wasalaam camar ibn caas wuxuu yihi nabi maxamed dumar kuma weydiin min arijaal rag baan ku weydiini nebigu wuxu uhi abuuha aabbaheed baan ugu jecelay waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qof kale ehelkaygaan dad ugu jecela ama xaaskayga caaisha xaasaskiisa ka midta iyadaanu ugu jeclaa nebigu alayh isalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa jafaafka iyo khildada mujtamaceena dhex taalla haddii nin raga hadalkaa laga maqlay in la idhaha kow war way sixirteen waxba uma hadhin kara oo lagu ceeleeyo baa laga yaaba nabi maxamedna alayh isalaatu wasalaam saasuu leeyay wa huwa afdal اlkhalqi isagoo khalqiga ugu fadli badan saxaabada rasuulku way ogaayeen yaqiinan yani shay macruufu dhexdooda ka ah inuu nebigu caaisho dumarkiisa ugu jecel yahay walidalika kanuu yataxaruna alhadaaya fi leylatiha nebiga hadiyadahay u keenayeen waxay u keen jireen habeenkeeda dumarkii kale nebigaa ka calooday markaasay nebiga u dirteen ergo ergaday direen waxaa ka mid ahayd umu salama oo nebiga alayh isalaatu wasalaam dumarkiisii ka mid a markaasa waxay ku ley nebi maxamed la hadal waxaad tirahdee sida khayrka annagu waana rabnaa si caaisho u rabtee dee muslimiinta waxaad ku tiraa maalin walba meeshii aan joogo ciddii hadiyada ii keenaysa yaa caaisho lagu kaysin habeenkeede halay keeno bal hadda nebigu umu salama hadalku ku yidhi dhegeyso rasuulku wuxuu ku uhi yaa uma salama laa tu'dinii fi caaisha fainahu ma ma nazla calaya alwaxyu wa ana fi lixaafi imra'ati minkuna hayraha bukhaari iyo tirmidi iyo abu daawud iyo keyrkood baa wariyey wuxuu uhi umusalamay hay dhibin oo caaisha ha igu dhibin wallaahi yani sababtaan caaisha igu dhibin waa maxay mid idinka idinka mida anoo lixaaf iyo hula huwan waxyu iguma soo dego oo aan caaisha ahayn macnaheedu waa maxay caaisha waan idinka jeclay waa idinka fadli badan tahay caaisha ha igu dhibina idaaya rasuulku sala allahu alayh wasalam dumarkiisi intuu isugu yeedhay ayuu wuxuu ku yihi may ogolaanaysan markuu arkay in sakaraadka hayo in beytu caaisha laigeeyo markaasuu yadhaheen ha markaasaa la geeyey mid muuqatoo daahir ay ahayd inagana maanta dhexdeena waxaa ceeba in gabadhu dareen laga arka ah inay ninkeeda jeceshay ama ninkuu gabadhiisa jeceliy waana asbaabta keentay in guryuhu khildo iyo adayg dhexdooda u yaallo oo sakiino badani ka lunto sababta keentay wey shay waxaa ka daran baan kuu sheegaya rasuulku sala allahu alayh wasalam caaisha waxay tihi sida saxiixa ku sugan waxay tihi nebigu alayh isalaatu wasalaam waxay tihi radi allahu canha kana nabiyu waxay tihi kuntu ashrabu waana xaa'id anigoo xaa'idoo caadale ayaan biyo weel ku cabi jiray uma unaawiluhu nabiya sala allahu alayh wasalam deedna nebigaan u dhiibi jiray fayadacu faahu mawdica fiya dabeedna nebigu afkiisa wuxuu dhigi jiray halkii afka aan dhigay oo uu koobka ka cabi jiray biyaa ku jira fayashrabu waa cabi jir wa atacaraqu alcaraq waslad baan huri jiray bay tiri caaisha radia allahu tacala canha wa ana xaa'idun anoo caado leh uma unaawiluhu nabiya sala allah alay sl deedna nebigaan u dhiibi jiray fayadacu faahu mawdica fiya bartaan ka goostay buu ka goosan jiray nebigu muxuu tilmaamaya alayh salatu asalaam kaalgaacaylka ehelkiisa uu qabo ayuu tilmaamaya haadihi min xusni mucaashara weliba gabadhaasi waa gabadh xaa'ida oo caado leh waxaa laga yaabaa in badanoo inaga naga mid bal hadda wax ka daran dhegeyso caaisha waxay tihi kana nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiiska hore muslimku ku jira kaana yatakiu fi xijri waana xaayid uma yaqra'u lqur'aan nabigu alayh salaatu wasalaam waxa uu gingiigsan jiray ku tiirsan jiray dhabtayda waana xaa'idun anigoo xaa'id oo caado leh uma yaqra'u lqur'aana deedna qur-aanku akrin jiray nabigu alayh salaatu wasalaam maxaa umalaynaysaan haddii nin warkaa samaynaya la arko haryaarin ma meel kelu waayey baa la odhanaya ya mameel kale oo qur-aan ku akri waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaas ayuu ehelkiisa la dhaqmi jiray ee inagu sideebayna ehelkeena ola dhaqana walaalayaal raxmadda iyo cadfiga loo samaynayo ehelka waxaa ka mid a in markaaad soo rawaxdo aad firaaqo hesho aad ku saacido guriga hawshiisa oo wax badan oo aanad aad u awoodi karin ayay iyagu hayaano ilaahay jala wacalaa uu u fududeeyey waxaa ka mid a dab bay gelayaan awlaaddii bay haynayaan waxa weeyaan waxaa laga yaabaa intaad adigu maanta oo dhan aad shaqaynayso waxa aad hayso wax ka culus inay hayaan oo ay dab ku jiraan waxaa laga yaabaa inay ilma jeqsiinayso waxaa laga yaaba inay u dheertay inay ur leedahay waxaa laga yaaba inay u dheertay inay walac tahay kulu hada waa akhbaarun laa yacrifuha rijaal daahirkeedaynu haynaa laakin xaqiiqadeeda ma hayno si awgeed buu ilahay ugu tilmaamay wahnan calaa wahn ilahay wuxuu ugu tilmaamay xamalat ummi wahnan calaa wahn in hooyadii ay marxalad adag la soo martay ilmaha saasuu ilahay ugu tilmaamay alagaba qaarkeen inay shaqooyinka ay tagaan kuraasi raaxo badan ay ku fadhiistaan shaqada hayaan shaqo wanaagsan ay tahay mukayafiyo erkudheshin ka baxayo xaaskiisina carruurtiisa ay la tacaalayso oo iyaga dabka ugu jirto iyadoo axwaasha noocaasa ku sugan markuu guriga ugu tago waxaa laga yaabaa isagoo firaaqa haysta inuu madax iyo minjaamar odhanaya carabtan iga kaxeeyege qelooyaan maqli maseexanaya subxaan allah bal hadda caynsho dhegeyso rasuulka sala allahu alayh wasalam sida bukhaari adabulmusnadka ku wariyey iyo axmedba musnadka uu ku wariyey bahaaqina fi lkubra uu ku wariyey min xaysu caaisha ninbaa wuxuu ku yihi caisha maada kaana nabiyu sala allahu alay slam yasnac fii beyti nabigu muxuu gurigiisa ka samayn jiray markuu gurigiisa joogo markaase waxay tihi kaana yaksifu nacla wa yukhiitu thawba wa fii riwaayatin wa yuraqicu thawba waxay tihi nabigu alayh salaatu wasalaam kabtiisuu talan jiray maradiisa dilaaxdana wuu tali jiray takarkar u baahana wuu karkari jiray wa yaxlibu shaatahu marka nabigu alayh salaatu wasalaam fursad u helo inuu waxa weeyaan uu naafka aanu aanu maalno uu noo maalano waa noo maali jiri nabigu alayh isalaatu wasalaam wayacmalu fii beytihi maa yacmalu axadukum wuxuu midkii guriga ka samayn buu nabigu samayn jiray riwaayada kale waxay sheegaysaa kaana fii mihnati ahlihi rasuulku ehelkiisa waa adeegi jiray waa ka keena ehelkiisa waa adeegaa markuu guriga gudihiisa jooga ana maa ukalimukum guriga dibadiisa marka la joogo waxaa laga yaaba haddii lagu dha caana soo qaad inaad soo qaado haddii lagu dha raashin baa reerkii ka go-a inaad keento laakiin maxaynu samaynaa markaynu buyuuda gudaha u galno waa kuba ka ehelkiisa caawiya waxaa taa ka daran waxaa laga yaabaa xataa horta in badan oo inaga inaga midi ceeb bay uhaysataa taas oo ragga ka midi waxaa iyaduna jirta darafka kale kuwa dumar oo aan laga dhaadhicin karin masaladaas oo ninkuba hadduu jikada gala qorqodo uhaysta ya ya xaalkoodu waa halkaa yahay rasuulka sal alla alay slam sidaasuu samayn jiray raganimo bay kamid tahay dulinimo maaha liidasho maaha waa ixsaan aad u samaynayso ehelkaagii waa siduu rasuulku sala allahu alayh wasalam dhaqanku ku dhaqmi jiray weyaan waa wax loo baahanya in lagaga daydo rasuulka alayhi isalaatu wasalaam khaasatan waxay xaaladdaasi soo daahirtaa marka qurbo la ysla tago beledka markaad joogto habra wadaagtaa heshaya inaad ertaa guriga joogtaya habaryaraha iyo walaalala yimaadaa gurigu waa iska macmuur cid kugu filan inaad heshaa laga yaabo lakiin marka banaan la ysla tago ee qurbe iyo beledaan beledka in la tago ay adiga iyo caruurtii iyo islaamtii noqoto ya dee yurub iyada waaba combulsary yurub nimanka jooga waxaan filaya xaalkooda waxa weya shaqaysa ama bamadaaa dibadda lagu dhigaya xaalkooda waa sidaa iyaga marka waxaan qolada odhan lahaa waar hadday sidaa tahay bal hadda niyad wanaagga ku dara ajar ka heshaan kulleyba hadii laydinku qasbay laakiin waxaad ogaataa dhaqanka wanaagsan ee ehelku uu ku taasiismay ka mid tahay inaad ehelkaaga caawiso ceeb maahay akhi inaad waktiyada qaarkood intaad cuntada sida loo sameeyo barateen carruurtaada cunto u samayso waayo ehelkaagu xanuunsan kara dhibaata kusoo kordhi karta waxbaba inayn samayn karin weydaa laga yaabo shaqayna cid ku shaqaysa aad shaqaalo weydaa laga yaabo maxaad samaynaysaa maalin walba mahudhaalka carruurtaada cunto uga soo daldalaysa waxaa laga yaba in biilka yarba laba cisho ku dhamaado yani xaqiiqatan inuu qofka muslimka ahi taa barto weeye oo ehelkiisa uu ku saacido min almucaasharati bilmacruuf bay ka mid tahay saa nabigu alayh isalaatu wasalaam samaynayay ikhwaani caaisha waxay tihi faidaa xadarati salaat nabigu gurigiisa saas ugaga shaqayn jiray bal waxaad sawirtaa nebi maxamed oo maro talanaya bal waxaad sawirtaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo neef xoolaa ehelkiisa u dhisaya nasal allah alcaafiya iyo halka iyo mawqifka iyo kibirka in badan oo inaga inaga mido ku jira iyo isla weyniya ikhwaani rasuulka sala allahu alayh wasalam dhaqankiisii waxaa ka mid ahaa wanaagsanaa min almucaasharati bilmacruufna ka mid ah ehelkaaga waktiyada aada firaaqada hayso inaad jawiga ay ku nool yihiin u yara bedesho oo talow xaggaad ka keentay mala waxa laga ragga qaarina xanaaqaan hadday dumarkii warkaa maqlaan rasuulka alayhi salaatu wasalaam saxiixa waxaa ku sugan inay caaisha radi allahu tacaala canha aragtay nimankii xabashi la odhan jiray oo masaajidka daaradiisa ku ciyaaraya oo ciyaar fiican haysta markaas waxay doon nebigu wuxuu arkay inay jeceshahay inaad daawato rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu ku yihi ma waxaad jeceshahay inaad daawato haabay tiri deedna nebigu alayh salaatu wasalaam raggii ayuu isaga iskaga asturay iyadii dhabarkiisa ayuu mariyey waxay tihi garabkiisa ayaan waxaan ku hayay diknigayga iyo garhkayga waxaanan daawanayey yani ciyaartaas ilaa uu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam ma ma ka dharagti way tihi may bal idinku waxaa kiyaastaan ba tiri inan yaroo dhalinyaroo la yidhi ciyaar daawo yani inta ay ciyaar inay daawato xiiseynayso waa nebi maxamed alayh salaatu wasalaam rasuulka alayh salaatu wasalaam waktiyada qaarkood dumarkiisa qayb kamidu safarada u kaxayn jiray waxaa dhacday inuu nebigu alayh salaatu wasalaam mar sidii safarkii loogu jiray uu ku yihi jeeshkii taqadamu hore u mara naga horeeya cabaar ama nabar siday soomaalidu dhahaan inay ciidankii ka hadheen nebigii caaisha radi allahu taala idna nebigu wuxuu ku yihi waanu beretamaynaa soo diyaar garow waa nebi maxamed alayh salatu salaam waynu beretamaynaa soo diyaar garow waa la beretamay caaisha radi allahu taala canha waxay tihi waan ka badiyey nebi maxamed rasuulku iska amus muddo kadib bay tiri caaisha radi allahu taala canha walxadiisu fi saxiix markii aan waxoogaa hiliba yeeshay ee xaaladii dee yaraantii iyo firfircoonaantii isbedeshay ayuu nebigu mar labaad ciidanka yihi taqadamu deedna nebigu wuxuu waa baratamayna waxay tiri markii labaad iga badiyey markaasuu nebigu wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam haadihi bitilka tan waxaad u qaadataa tii hore allahuma mustacaan ayu mucaasharatin haadi maxaad maraysa reerkiisa hadday marta ku arka adiga oo warkaad samaynayo walow banaan ba ad ku samaysda wadaadku qabi ya nasal allah alcaafiya hadi min almucaasharati bilmacruuf mucaasharada macruufkaa ayay ka mid tahay inaalkaaga waktiyada qaarkood yani qofku jawi uun haddii uu ku jiro oo uu daa'imo waxa uu ka qaadaa dhibsi in waktiyada qaarkood aad kaxayso yani waxa weeyaan malaa yani wax sharciga ku banaan aad waxa weeyaan ku farxti geliso wa idkhaalu suruur inaad caruurtaad iyo ehelkaaga aad ka farxisaana islaamnimaday ka mid tahay islaamnimada ay ka mid tahay taa macneedu laakin maa in waxa muxaramaadkaa loo ogolaado sida inay haysa dhegaystaan iyo wixii lamidka a walaalayaal rasuulku alayh salaatu wasalaam waxaa waktiyada qaarkood dhacday inuu ehelkiisa wadadaa isla taagay nebigu alayh salaatu wasalaam dabeedna laba saxaabi ay ku soo baxeen markay kusoo baxeen saxaabadii intay naxeen ay socodkii dadejiyeen nebigu wuxuu ku uhi calaa rislikuma cagta dhiga u nebigu ku uhi alayh salaatu wasalaam iikaadiya inahaa safiya gabadhaydii wayaana gabadha janabiya maaha bu ku uhi nebigu alayh salaatu wasalaam saxaabadii way yaabeen waxay nebi maxamedo maada maanu ku tuhmin nebigu wuxu uhi ina shayطaana yajri min ibni aadama majriya dam shaydaanku ibni aadamka dhiiggiisu jirkiisa meesha uu ka maru ka mara waxaan ka baqay an yakdifa fii quluubikuma shay-an inuu quluubtiina wax ku soo tuuro waa safiya bu nebigu alayh salaatu wasalaam masaajidkan iigu timiyo waan sii dhawaynay inana maanta waxaynu maraynaa inunka gabadhiis mara ku tiraaba balkaale raaco suuqa ila sooga naa wuxuu kuu sheegaa horooda oo ciid kaxayso oo dantaada soo qabso wuxuu ka khashaabayaa in la arko isagoo la socda inkastoo dhalinyarta badan dambe ay warkaas waxa weeyaan wax badanoo kamida bedeleen laakin xaqiiqatan waa xaalad jirta in dad badan oo ragga kamid a ay ka khashaafaan qadiyadda noocaas dee odayaasha horena waxaa laga sheegay inuu yihi cabaar iga dambe nabar yaan laygu kaa arkin warkaas baa laga sheegay marka walaalayaal xaqiiqatan yani dhaqankii nebigu ehelkiisa oo kula dhaqmay wax badan oo kamida waynu ka fognahay walihaada ayaa wax badan ka si yihiin buyuudeena iyo usarkeenu sida ay u dhisanta u unkan tahay ikhwaani min almucaasharati bilmacruuf waxaa kamid a qofku inuu ehelkiisa u sabro u dulqaato guri bilaa mashaakili ma jiro cid yani usro aasaas aasaasta iyo ehella waxaa ugu fadli badnaa nabiga alayh isalaatu wasalaam wamaca dalik gurigiisa bacd almashaakil baa ka dhaxay nabigu alayh isalatu wasalaam waxaa dhacaysa inay isdiidaan qofka waktiyada qaarkood laakiin sidaad u cilaajinaysaa ma waxaad ku cilaajinaysaa inaad buri qaadato oo tiraa gabadha horta waa inay kaa baqlaa a dadka qaarkood waxaa layga sheegay anugu kolley ma ma ma arkin meella kama akrin laakiin dhaqamadii jiri jira waxaa la sheegay in dadka qaarkood dhaqan ay u ahayd in gabadha habeenka ugu horeysa guriga ay timaado gawda laga saaro a si ay ninka uga baqdo si ay ninka uga baqdo odayaashaa la weydiin doona calaa kulli xaal yani waxay ka mid tahay yani guriga habeenkii uga horreysay cool hadda lagu aaso islaaxaad ka rabtaa muxuu islaaxaad ka rabtaa muxuu rasuulku alayh salaatu wasalaam yani wuxuuna faray inaan dul qaadano waxaana kamida mucaashara bilmacruufka inaad dul qaadato rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam in gabadha laga abuuray nebigu wuxu uhi istawsu binisaai khayran sida saxiixa ku sugan waar dumarka raacinku ku yaala xadiisku khayr u dardaarmiyu nabigu alayh isalaatu wasalaam waaniya markay qaldamaan wax u sheega xaalkaagu yaanu noqonin way qaldantay miyaha fur ama way qabtantay miyaha dhegina dhaban fuji saa waa inay noqon istawsuu binisaai khayran buu nabigu alayh isalaatu wasalaam war dumarka khayr u dardaarmi wanaagga fara faina almar'a khuliqat min bilcin gabadha waxaa laga abuuray nabigu alay slam faad nacam ibni aadam faadhiis baa laga abuuray waina acwaja shayin fi dilci aclaahu dee feedhuda way qalloocdaan soo maha waxayna ugu qallooc badan cinta ugu sarraysa fain dahabta tuqiimuhu kasartaw haddaad istirahaa feedh toosi waa inaad jebisa un xal kalama laha iyo kuu toosaysa wain taragtahu haddaad sidiisa u daysana lam yazal acwaj kama suulo inuu noqdo maxay mid acwaj ah fastawsuu binisaai khayra nebigu wuxuu leeya ciwajku wuu ku jirayaa laakiin khayr ciwajka waxaa ku cilaajisaan khayr ku cilaajiya sidaa ogaad xumaanta xumaan haddaad ku waxa weya kala hor tagto xumaan waxaan ahayn dhali mayso xumaan waxaan ahayn dhali mayso rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaas ayuuna leeyahay nebigu wuxu yidhi sida muslim ku sugan laa yafruku laa yafruku laa yafraku mu'minu muumina bifatxi lyaai wara'i muminaya qof mumini gabadh muslimada qof muslima oo ragii gabadh muslimada ayaanu u cadhanin in kariha minhaa khuluqan haddii dhaqankeeda wax qaar kamidii cajabin waayaan radiya minhaa khuluqan aakhar khuluq kale ayuu kaga raali noqonaya oo ma jiro laa ragga walaa dumarka qof kaamili ma jiro kulluna ahlu naqsin dhammaantan asxaabu naqsin bayna sideeda nebigu wuxuu leeyahay war qofku hadduu ii yeesho wanaagiisa ha u tuurin iintiisa ee waa inaad wanaagiisa ku ilowdaa iintiisa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam guryuhuna akhi taxamulkaas iyo dulqaadkaa ayay ku dhisan yihiin iyo isu caqli celintaas ayay ku dhisan yihiin marka waxaa mucaasharan bilmacruufkay ka mid tahy inaha min almucaashara bilmacruuf mucaasharada macruufka ayay ka mid tahay rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa soo martay waktiyo dumarkiisa uu ka dhaartay intuu u cadhooday nebigu alayh isalaatu wasalaam sidaa awgeed ma jirto yani qofka yani daniya yani carab iyo lamisadan waa ayaan isqanini oo waayin bay dhahan soomaalidu marka waa in cadfiga iyo naxariista lagu wada waa in rifqiga lagu dadaalo nebigu alayh isalaatu wasalaam waxa uu sheegay yani rifqigu waxa uu yahay dhibirsanaantu iyo dulqaadku waxa uu yahay runtii wax haddii ilaahay uu cid siiyo khayr ka maqan aanu jirin gabadhaana ehelkaaga waad arkaysaa iyagoo qaldan laakiin qaladka waa inaan qalad ku sixin waa in dariiqo liidata aanad u sixin waa inaad u saxdaa si waxa weeyaan maslaxadeeda iyo taadiba ku jirto oo gurigiina wanaagiisu ku jiro rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi ina الrفق laa yakunu fi شhayi ila zana laa yakunu الrفq fi شhayin ila zana rifqigu ma gala shay iyo dhibirsanaantu ilaa wuu qurxiya wma nuزca min شhayin ila shana waxbana rifqiga lagama sii shay rifqiga iyo dhibirsanaanta lagama waayo ilaa shay fool xun buu noqdaa rasuulku alayه الsalaatu wasalaam wuxu uhi in allaha ida araada biahli beytin khayra adkala calayhim الrifqa ilaahay hadduu cid qoys hadduu ilaahay khayr la doono rifqiga iyo dhibirsanaanta ayuu ilaahay uga dhigaa gogol oo waxa weeyaan uu gurigooda geliya sidaa awgeed marka ehelkaagu cadhaysan yahay yani waxa weeyaan waa inaad cagta u dhigto cadhada waa ina cadho kale hortegi abu darda radi allahu canhu waxaa laga sheegay inuu yihi gabadhiisa gurigi dhegeyso gabadhi umu darda haddaan cadhoodo ideji haddaan cadhootana waan ku dejinaya de haddaan isla cadhoodno xaaladdu faray ka baxay ma aragta صaxiix hada alkalaam waa sax yani nebigu alayh الsalaatu wasalaam ehelkiisa iyo barashadiisa halkuu ka gaadhay bal mawqifkan u fiirso صaxiix uu ku sugan yahay xadiidkaas nabigu caaisha wuxuu ku yihi inii laa acrifu ida anta canii raadiya wa ida anta calaya kadba waan aqaanaa caaishay markaad iga raallida tahay hadalka nebi maxamed baa layaa markaad i cadhaysantahayna waan aqaanaa caaisha waxay tihi oo nebi maxamed maxaad ku garataa wuxuu nabigu ku yihi markaad ii cadhaysan tahay waxaad tidhaha laa wa rabbi ibraahim maya ibraahim nabiy llahi ibraahim rabbigii umay baan ku dhaartay warkaasaa maha markaad i iga raallida tahayna waxaad tidhahaa laa wa rabbi moxamed waa keene ka gabadhiisa saa ufahamsan oo kuma caaisha intay isdhiibtay bay tiri wallahi ya rasuul allah ma ahjuru ilaa ismak wallahi nebi maxamedow magacaagu man ka tagaa markaan cadhoodo wax kalama sameeyo somat inagana inooma kala socna ama ha cadhooto ama ha karto gurigu iska gelaya waa saxanaya isna ha dhowto nafs almucaamala galaankaad dartay dee labadii haddii lagu daro hadhow dhaga ha qabsanin sida ad u la dhaqantay ehelkaaga ehelkaaga kula dhaqmayaan sida ad u tarbiyeyso ayana u tarbiyeysmayaan marka waa in cadfiga iyo naxariista lagu dadaalo waa in ashyaada lalala yani waxa weeyaan rifqiga lagula dadaado iyo dhibirsanaanta lagula dadaado wacaashiruhuna bilmacruuf waxaa ka mid a sida adigoo aada u jeceshahay siday salafkuba ku fasireen xaafid ibnu kaiir uu ka dhawaajiyey yani bakawi uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid a inaad ehelkaaga sida aada u jeceshahay inay gabadhaadu isuga kaa qurxiso oo aad iyadoo qurux badan aragto oo markaad eegto aada ku faraxdo oo ragga qaarkood yani waxaa waxaa wax walba uga uga uga fiican inuu arko gabadhiisa oo labisan oo qurux badan laakiin isagu dan iyo muraadkama laha guriga markuu tago timihiisa xabadyo meel ba ujeedaa yani waxa weye dharkii uu xidhan yahay dhar munaasiba ma aha isagu naftiisa dan kama laha lakin iyada wuxuu ku haystaa mawduuca nacaasa bal cabdillahi bn cabaas dhegeysta xabruluma waxa uu ihi waxaan jecelay inaan gabadhayda isugu qurxiyo sidaan u jecelay inay isugu ka qurxiso buldaanta muslimiinta qaar ka mid a nin joogaan la sheekaysta markaasu wuxuu yidhi gabadheeda quruxdeeda waxaan arkaa habeen qura habeenkii aroos tegeyso inta kale ma aqaano habeenkaana marna waan farxaa marna cadaan baktiyaa bui mar waan farxaayo waxaan ku farxaa markaan intaan saa u ego iyadoo xafladda kusii wado waan ku farxaa markaan arka ba quruxda inta leegaano aan ka qadayna waan xanaaqaa buri hadalkaan idinku leey dumarka waan ku ori bikuli sanaaxa de akhi haddii adigu sidaa aad u cabanayso ogow qofkani dareen buu sidaadoo kale leeyahy haddaaad adigu muhmal tahay oo aana danba iska lahayn waxaad xidhataba garanka shaqada kaga timi aad ku seexanayso dee maxaad iyada ku haysataa ilahay wuxu uhi walahuna mithlu ladi calayhina bilmacruuf waxay xaq u leeyihiin oo ragga xaq ugu leeyihin waxa iyaga lagu leeyahay oo kale macruuf baana u leeyihin bu ilahay marka haddaad adigu xaqaha ka soo baxday yan xaqeeda inaad ka inaad ka dalbataa xaq wey walahuna mithlu ladi calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja ragguna qawaamada ayay dumarka dheeriyin iyo intaaxadooda waajib ay tahay ragga qaarkood marka uu suuqa joogo waxaa laga yaabaa inuu la dhaco hadduu arko ama uu t yani waxa weeyaan jeclaysto hadduu arko dhar fiican inuu ehelkiisii heli lahaayeen ama saasoo kale u labisan lahayen laakiin xaqiiqada dhibka mushkiladda haysta waxay tahay dharkiisa xo- wax uu hay yani yowm min alayaam intuu wax qaaday uma geynin uma iibinayo dharkan marka isagaa isku taagan soo maha liyunfiq duu sacatin min sacatihi bu ilaha yihi war qof walooba waxaa laysa wax ka bixi cafaafka iyo dhowrsanaanta ayay ka qayb qaadataa in ehelkaa uu quruxsanaado sidaa ogeeda nabigu ui nabigu wuxu uhi midkiin markuu arka gabadh cajabisa oo uu indhaa la raaco gurigiisa ha qabto ehelkiisa ha u tago shahwadiisa iyo baahidiisana ha ka guto marka walaalayaal waa in qofku ehelkiisa uu quruxdeeda siduu tiisa ugu dadaalayo ugu dadaalo waa ka nabigu le markaad adigu dhar iibsato waa idin dhar iibsa gacantii god ee aan waxba ka geen waa inaad noqon ya waa inaad noqon waxaanad ogaataa waxyaabaha kalgacaylka soo jida waxaa kamid ah hadiyadda nabiguna alayh isalatu wasala wuxu uhi tahaadu taxaabu xadiiska xasanka waa idin isjeclaan doontaane yani waxa waya wax isu hadiyeeya waxaa laga yaabaa caawa haddii mid inaga inaga mida gurigiisii markuu tagay gabadhiisa ku tira hadiyaddan anaa kuu keeni aa ma hadiyad baan kuu dirsan jafaaf ba halku inaga gaadhay ama gabadhu ninkeeda ay ku tira haddii wuxu geeya inay ku tiraahdo oo mandiga kuu duceeyey weligaa tano kale kumaaraga sababtu tahay inaga dhaqan aan wanaagsanayn haysano xaqiiqatan oo guryaheena u ka jira waxaa in badanoo ragga kamida ay dhahaan markay dumarka isku dhacaan a nabi maxamed baa idin sheego nabigu wuxu uhi law axsanta ilaa ixdaahuna dahra uma ra'at minka yawman yani shay-an qaalat ma ra'aytu minka khayran qatu nabigu wuxu uhi takfurna alcashiir wa tukfirna alnac weligii ma gaalnimada macruuf baa ku hayday akhi intaad lahjadaa ku hadlayso maxaa kuu diiday inaad rifqiga isticmaasho oo aad waxa weeyaan haddii wax aad rabto aad si huduuda uga dhaadhiso waana waxaad heli karto qaarkood dumarka waxay ku yidhaahdaan afxumadana ka mid tahay naaqisaatu caqlin wadiin baa tiina walba makheer baa leedihi hadalka noocaasi nabigu alayh isalaatu wasalaam markuu lahaa cayna mu jeedin nabigu alayh isalaatu wasalaam qadiya sharciya ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam caddaynayay saa awgeed in dumarka lagu caayaa waa shay aan banaanayn waa shay aan banaanayn xaquna waa casiiz qofku inuu qaato weeyaan waxaa markiiga ku kobaya walaalaya nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ihi addunya mataac wakhayru mataaciha almaratu saalixa adduunyadu waa dhaldhalaal raaxa adduunyana waxa ugu fiican baa nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu yihi iyo dhaldhalaalkeeda agab adduunye waxaa ugu wanaagsan inuu ilaahay ku siiyo imra'atan saalixa gabadh wanaagsan oo diin leh waa inu aynu haddii aynu macshara rijaal rag nahay waa in raganimadu iyo wanaagu waxa uu ku jira inaynu ehelkeenna wanaag kula dhaqano khildo iyo xumaan inaynu kula dhaqano maha sida aad adigu u jeceshay in wanaag lagu sameeyo ayay waajibku ugu tahay ehelkaaga inaad wanaag samayso wacashiruuna bilmacruuf sidaa waxa aad jeceshay inay kuula timaaddo waa inaad iyada ula timaaddo waa in walaalayaal risqiga labada qof ee isqabe ee gu- guriga lihi guriga wada lihi waa laba qof oo dadka iska xiga xataa sharciga iyo mucaasharada wanaagsan waxaa ka mid ah inaanay sirtiinu dibadda gurigiina u bixin rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi rag waxaa ugu shar badan ninka intuu ehelkiisa yani waxa weeyaan u tago ka sheekaynaya suuqa kaga sheekaynaya sirtooda hada min ashari cibaad illahi addoommada ilahay dadka ugu shar badan buu ku jira kaas waana shay muxarama waxyaabaha guryaheena maanta dumiye waxaa kamid a khildada aan ka sheekeynayo jafaafka iyo ad adayga iyo khilaafka aynu khilaafnay hadyigii nabiga alayh isalaatu wasalaam fi hada albaab aynu khilaafnay iyo waxa weeye dadka qaarkood oo markaba yani waxaa kamid a waxyaabaha guryuhu ku wanaagaan ku hagaagaan in taladiinu dhexdiina ay noqoto rasulku sal اlه alيه waslam isagoo nebi maxamedo waxyu kusoo degay dumarkiisa la tashanayay nebigu alayه الsalatu wasalam fii qadaaya masiriya qadiyadu maleed ayuu nebigu alayه الsalatu wasalam kala tashanayay iska daa tubayd iyo usro adigoo go-aan kale waa inaad halkaaga talada siisa hada min ataqdiir ixtiraamkay kamid tahay aad weydiiso ra'yigeeda laakiin qofka bini aadamka inaad tutuurto afar iyo labaatanka saacadood oo qofku u arkay inuu agtaada ku yasan yahay waxay noqonaysaa isna inuu isku dayo inuu ka argosto quyuud badanna maanta waxay ku dhisan tahay qaacidaday soomaalidu yidhaaheen nina naagti nin iyo naagti colna maha nabadna maha esh hadal kalaam ya war dadka kalena heshiis baad la tahay gurigaaga markuu yimaad markaad timaadaan inkaar qabaata mina masiibahay hadi min almasaa'ib nafsa shay dumarka qaarkood yani halkay dhaqan xumada ka gaadheen waxay marayaan raggoodii inay guryihii ka walaacaan oo ninku ilaa labiyo tobanka habeennimo uma qaaxib fadhiyo waayo wuxuu ogaya inay tii guriga kaga horeyso side war ti buuqii baa ka horeeya kolleyba wanaa kaama horeeya bal markay seexdaan un tag hada laysa min alcadli fi shay nabiga dhaqan wanaagiisii waxaa ka mida sala allahu alayh wasalam ehelkiisa isagoo jecel kalgacaylkooda inuu abuuro ilaalinaya ixtiraamaya xataa cuntada ay u samaynayaan hadduu saluugo nebigu alayh salaatu wasalaam muu ku caayi jira inana waxaa laga yaabaa midkeen hadday cuntada milixda ku badato intuu qaadan a naa waxa nagala tagorada oo dee de fasaad aan la filan iyo talaaq iyo furniin iyo isdil iyo dagaal meesha ka dhasho waxay saxaabada rasulku yidhahen sal allahu alay wasalam maa caba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam tacaaman qatu nebigu weligii ma caayin cunto in ishtahaa waa kalew hadduu jeclaado oo uu ka helo wuu cuni jiray haddii kalena ayr buu iska tegi iskaga tegi jiray nebigu alay isalatu wasalaam axad almashaayikh baa wuxuu ka sheekeeyey wuxuu yihi gabadh ayaa waxay tihi ninkayga ayaan wax ka tirsan jiray hadalkaa ufurso wax badan baa laabteyda ka guuxayay ixsaan badan baan u sameeyey laakiin ixsaankii isaao iyo xumaan buu ninkaygu iigu bedelay maalintii dambuu guriga yimi cuntaan siiyey cunta ay si fiican u agaasintay dabadeedna waxay tihi wuxuu igu uri weligay maan cunin cunto cuntada ka fiican gacantaa ma go-do waxay tihi wax allaala waxaan laabtayda ku hayay ee xiqdi ahaa markiibu insixaaba kelima bas laakin da wa idinku adagta inaad tidhaha aad bay idinku adagtay yani rujulanimada waxaynu haysanaa adadayga iyo jaafa juglaynta ayaynu haysanaa marka walaalayaal waa in mucaasharada wanaagsan lagu dadaalo waxaa mucaasharada wanaagsan kamida ninka ilaahay laba dumara iyo ka badan siiyeyow ee nicmada dadka dheerow waa in aad ilaahay kaga baqdo dumarkaaga inaad u cadli samayso ilaahay waxa uu faray waajibna kaaga dhigay inaad u cadli samayso mabiidka iyo hoyga ugu cadli samayso mariinka iyo masruufka uga caddi samayso ama maxabad iyo kalgacaylka taasi wuxuu qofku hanan kara maaha si ay ogada nebi maxamed isagoo nebi maxamed dumarkiisa u kala jeclaa waadix inuu qofku ehelkiisa ama xaasaskiisii mid kamidana iskaga haajiro a oo uu ka tago oo ay noqoto xaalkeedu fadadaruha kalmucallaqa miyaa la qaba mise lama qaba la kala garan waayo midna uu iska ag ictikaafo laysa min alcadli fi shay cadli cadaalad maaha nebiguna wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam ninka laba dumara leh ee midkoodu iisha jaa ywma alqiyaamati washikuhu mayn maalinta ywma alqiyama intaan xisaabtaba la isla gaadhin buu ilaahay fadeexadeeyaayo dhinac baa loo janjeeriya bu nebigu alayh isalaatu wasalaam marka waa inaad iska ilaalisid qadeeda noocaas waa inaad ilaahay kaga baqdid dumarka la wada qabaana waa inay ilaahay ka baqaan oo xaqdarada iska daayaan mid walibana wixii ilaahay uu u qoray ee uu siiyey ay ku imaansato xaaraanna waxaa gabadi inay dalbato oy shardi ka dhigato anigu kula joogi maayo ilaa hiblaayo la furo hada shay muxaram wey ma banaana saa ogeed walaalayaal mucaasharada wanaagsan ha lagu dadaalo sidaa nebigu alayh isalaatu wasalaam uu yihi rifqan bilqawaariir waar inagoon xaqii ka tegeyn raganimadii ka tegeyn dumarkeenna macsiyo aan u ogolaanaynin waar kunuu ruxamaaa liahlikum dad ehelkooda u dhibirsan aynu noqono buyuudeenu buyuud sakiinada iyo raxmaddu taalla ayay noqonaysa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk asalaamu calaykum waraxmat ullah